macadka heritage ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsan qiimeynta saboolnimada iyo usinaanta dhaqaalaha soomaaliya deeqo cabdulaahi agaasimo ku-xigeenka macadka heritage ayaa ka warbixisay ujeedka doodaani wuxuu ku saabsan yahay qiimeynta saboolnimada iyo sinaanta dhaqaalaha ee dalka soomaaliya sida ajandaha ku haysatiin marka waxaan jeclahay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan macadka heritage anigoo ku hadlaayo idin soo dhaweeyo waxaana aada u rajaynayaa insha allah inay noqoto mid aan kala faa-iidno oo macluumaad aan mataqaanaa ka dhaxalno aaraada aan isku biirsano insha allah dad badan oo quburaha qaar ay ka noogeystaa waa nugu jiraan waa noo fadhiyaan dhinaca kale mas-uuliyiintii lagu casuumay doodan ayaa ka hadlay sida loo xalin karo saboolnimada iyo sinaanta dhaqaalaha soomaaliya waxaa aada lagu celceliya waxay tahay arinta saboolnimada ama faqrinimada waxaan daatadii u dambeysay ay dowladda soo saartay waxaa waxaa xasuustaan in boqolkiiba shan iyo toban hoos u dhacday faqriga dalka ayadoo aada loo isticmaalay
qorshihii qarankii sagaalaad ayaa jiro dowladda waxay diyaarisay ama heer federaal ahaato ama heer state ha ahaato qorsho markii la yiraahdo ha la yareeyo faqri ama saboolnimo hala dhimo waxay u baahan tahay qaab istraatiijig ah oo qoto dheer looga fekiro sidii maxay ku dhacaysaa marka wixii adigoo aad kusoo gadan jirtay laba dolar saddex dolar shan dolar lix dolara gaaraysa dadku they are becoming powera and powera sii magaciisekood ku qornaayeen waa laga yaabaa fluctuation in la sameeyo sambalinka la sameeyo iyo waxaasu haddee ama dadka dhaqaalaha iyo statisticada iyo maadka iyo dadkaasa econometrics iyo dadkii yaqaanaa soo diyaarinaya howlahaasoo haddee laakiin natiijadu waxay tahay waxaa weeye in nambaradaas iyo waxaas la bixinaayo lagu tilmaan qaato waxna lagu qabto percent inuu yahay bovert rateka ayaa haddaan meesha ka aqrinay laga aqriyay intaas waxaan garanaynaa marka sida ay muhiim u tahay qadiyada ku saabsan i d bska iyo xal uhelida roolka civil society-ga muxuu yahay ayaa very important a civil society-ga adduunka sidaan ula soconno waa xoog wad weyn oo runtii ka faa-iideysta awoodooda laakiin markaan soomaaliya joogno
waa ajaanibta waay doodan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada